kolkaasuu korna hal jooga oo ina la yaaba ayaa u asusan walaalkiia baa geeridiisii soo maqlay habeenkii gabadhii uu qabay gabadh reer dallahoo ila nuuriyey la yidhaahaa ayaa cuntadii markay u kala tegoo cuntadii iska jiiday aabbaha dee u kasta waxaa jiri ninkii waxna iima sheegayey ee cuntadiina siiyey wuxuu yidhi haddayniye kolba toosiyo isagaa hadli doonee wuxuu ku hadlo iisoo sheeg dabeed markii u dambaysay wuu fadhiistay wuxuu yidhi sooraana caar baa dhufsaday sararihii nuure daratoosiya caadan cunay fiqigii dheeraaye soonkii kal hore yuusuf baa siidadii dhigaaye danyadan hawoobtiisa sigay laba sabaanood jahal bay ahaayeen raggaasaa u leeyahaayeen maantaa sallaankii u tabay samatarfooljeex daftariigu bannaanaa murtiyo sidiigu dayraydi ninkii siraad ka damay wuxuu shitaa sooma xaabay soo jeedaha ku hurdi jiray sulubka geeriyooy wax badan baa sidii siiqda wadi saana loo waday boqorkaan saf iyo fara lahayn masakaan cadhiisa iga seexo surun lay hayo yaaseedi kaa guine ha isiini soontii shufaan lagu sagaadoone ama saadanimadii haween sacaddii soo jiri dadku wax maskax furan buu hayay gabaybay gabadhii xafido xaaluta jaabeeda tiri ninkii saasii cuduga siseen baa dhisay seef ali hata hala qalo alla kundhiyo hala diyaariyo ibraad cali ibraad biya marasiyo sacidii la saaro koorihii iyo daasihii loo dhameeyaa aqalka hortiisa loogu xidho wuu jira markuu ku raagay xaggaa taxafiyadii yuu is yidhi malaha ninkii ee waad raagtay uu arbuu u qaataaba inaadbay kaga baxday arrintiiba wuxuu yidhi afaydaan idinku garan karin mullikiyan lawaashida cad iyo laashinka adduunka lama ooyin laan qaybsideed laysku wada laabay anan kuna ladayn kuna lulmo laabtiraad ololka sheekhyadu la maagiye sidaan leyl u yuuruuray raggii lumay libaaxdii goodiiiyo nimankii leexay ummad baa lalabaheed ku jiray tabar lahiinkaye wuu kugu laclaafuo inta o dhan dhaqanka ciideed lugta iyo haddii aanan ka jabin lowga iyo dhaafka marna inaanan kaa laabanayn iyo galaab riixad waxaa laga yaabaa inaan dhalinyarku soomaaliga aada u garan mid kale oo isaguna gaaban wuxuu yidhi haddaan ooyo naagaan arko waxuma aaboodin haddaan aamusnaadana qalbigu iyo asturi maayo haddaan igariya maalana anfaco ku ilsamaan maayo haddaan eegi dheer fuulo aan ololo oon reemo oo duugateeyana raggii iigu iman maayo abkac diray uluuli aan jidgelin agabarshay diida hadduu timaha oogtaa ka dhigo adani boodhboodh leh ardaan nacasa naaguhuba way iska oggolaadaan ina alijireed iyo midaan habarti awrgoyni aakhare raggii tegey haddaan eebbe ka oqoodo so waxaan ilaawoga mid xumay ima ogeysiyey marka gabadhiisa ahayd waxaygu maqalaa shaydhibaad soo la soo raray beri dambe iday wiil wadata in libaax qaaday markii gabadhii libaaxa iyo wiilkii qaaday naaga haddana gabayga aada maqasheen xalaalka buu tiriyey wuxuu yidhi sidii koorta yucubkoo la suray koramo buubaala ama geelka reegundirgaha laga kaxaynayo ama beelo kaynaan aho koru hayaamayo ama karistilay qaybsatiiyo kuriya dhaalyaabay sindi kaaluf galay ama sidii korankorkoo oomay xali kolola aygiima ladin kaamil raaruhuye oo wixii rag igu kuuneeyey iyo igu karaaneeyey kumbidkii miyaa layga qubay keligii ii buuxay kobragaale meel kugu miyaa koora ila meelay kubka miyaan ka jabay bixidanka miyaan loo haynin waxyaaba adugu gaagaaban ayuunbaa ka jiray gabayadahan ka hayee waana loo